halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mida efmida geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee ciwaankeedu yahay v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti shanta bisha maaj sannadka idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah jamaal laxmi cismaan
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta si rasmiya u daahfuray barnaamij ay maamulka gobolka banaadir iyo degmooyinka kaga wada shaqaynayaan xoojinta ammaanka
afarta ciidan oo qaanuuniyan dalkaan leeyahay waa sidoodii lama baabi'in layskuma darin lama kala garin waxaa mid mid walba inuu qaabka wada shaqaynta iyo qaybsiga waajibaadka iyo maxaanku raha awoodaha oo lagu dhaqangalayo lagu fulinayo maxaanku rahday sugidda amniga waayo waxa oo aad loo qeexay
waxaad sidoo kale maqli doontaan burcadbadeeda soomaaliya oo dhammaystay xukun ay ugu xirnaayeen xabsi ku yaalla kenya oo maanta waddanka soomaaliya dib ugu laabtay dhallinyarada soomaaliyeed burcadbadeednimada lagu soo eedeeyey ee kenya ku xirnaa horta guud ahaan tiradooda boqol iyo dhowr weeye toddoba ka mid ah ayaa xabsiga laga soo daayay toddobadaas waa waxaan samaynay nairobi baanu keennay nairobi ayaa markaan halkaasaanu ugu fududanay si documentsiga u baahnaa waddankoodana ku noqdaan waxaa kalood maqli doontaan qaraxyo maanta gudaha baardheere lagula eegtay ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah amisom ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay midooda yurub oo loogu baaqay inuu kordhiyo lacagaha la siinayo turkiga si uu u joojiyo muhaajiriinta yurub u gudbaya waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofonka iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii calamka
codbixiyaasha shan gobol iyo hal dhul oo maraykanka hoos taga ayaa sabtida iyo xadda beritaa waxay doorashooyinka horudhacahi ku kala xulanayaan musharaxa madaxweyne ee doorashada guud maraykanka ee dhici doonta nofembar musharaxa xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa isku dayaya inuu sii dheeraysto hogaanka uu ku hayo doorashooyinka horudhacaya saddexda musharax kale oo kusoo xiga iyadoo dhinaca dimuqraadigana ay hillary clinton ka horeyso bani sanders ay doonayso inay hogaankeeda sii dheeraysato
dowladda maraykanka ayaa markab kuwa diyuuradaha qaada ah iyo dhowr kale oo kuwa galbiska ah geysay badda south china tallaabadaas ayaa u muuqata mid maraykanku awooddiisa uu ku tusayo dalka shiinaha markabka lagu magacaabo john c stenis oo ay la socdaan kuwo kale ayaa la werinayaa inay horraantii toddobaadkan gaareen xadbadeedka lagu muransan yahay ciidan maraykanka ah ayaa sidoo kale gobolka ku sugan dowladda shiinaha ayaa sheeganaysaa dhammaan badda koonfurta china la yidhaahdo maraykanka ayaa xukuumadda beijing ku eedeeyey inay xadkaasi goob militari ka dhigtay iyadoo isku dayeysa inay horjoogsato sheegashadeeda baddaasi ee dalalka kale ee gobolka ku yaala
saraakiil turkiyana ayaa u dhacay xafiiska wargeyska zamaan ee turki jimcihii shalay kaasoo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee dalka turkiga howlgalkan ayaa ka dhana warbaahinta mucaaridka taageerta waddanka turkiga dad mudaaharaad sameynaya ayaa iridda xarunta wargeysa isugu yimid waxaana boliisku ay u adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyo biyo xoogan kuwaasoo jabiyey xarunta islamarkaasina gudaha u galay si ay uga soo saaraan shaqaalaha kuwa uu markii dambena halkaasi geeyey guddi ay maxkamadii soo magacooday tifitiraha wargeyska cabdulxamiid oo la hadlay shaqaalaha kahor intaysan boliisku xaruntooda gelin ayaa jimcihii shalay ku tilmaamay inuu ahaa maalin madow oo dimuqraadiyaddana ay lasoo weeraray
shiinaha ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin ballaaran oo uu aaminsan yahay inay gacan ku siinayso in dhaqaalaha dalkaasi oo ah kan labaad ee ugu xoogan dunida uu sameeyo koror ugu yaraan in ka badan boqolkiiba lix iyo bar sanadkiiba waxaana tani ay ku soo beegmaysaa xilli korarka dhaqaale ee guud ahaan dunida uu gaabis ku jiro warshadda iyo shirikadaha qaarna la filayo inay shaqaale badan guryahooda u diraan ra-iisul wasaaraha shiinaha li kagyang ayaa hadalkan la xiriira korarka dhaqaalaha shiinaha ka sheegay goob uu ku soo bandhigayay maanta oo sabti ah warbixin dhaqaalaha la xiriirta oo ay dowladda soo saartay heerka korarka dhaqaalaha shiinaha ayaa noqonaya kii ugu hooseeyey muddo rubac qarni ah
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay kulan si rasmi ah loogu dahfurayay barnaamij lagu xoojinayo wada shaqayn dhinaca amniga ee maamulka gobolka banaadir iyo degmooyinka hoos yimaada maamulka uu dhex maro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabadaasi khudbad ka jeediyey waryaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan soo diray munaasabad gobolka banaadir loogu wareejinayo sugidda amniga magaalada muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xarunta dugsiga sare ee booliska munaasabadan oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda maamulka gobolka iyo qaar ka tirsan saraakiisha kala gedisan ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in hawshan ay abaabulkeeda muddo dheer soo socotay ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in ammaanka gobolka banaadir la deegaameeyo islamarkaana uu noqdo waajibaad ay leeyihiin shacabka soomaaliyeed oo uu horkacayo maamulka gobolka banaadir muddo dheer shaqo soo socotay abaabul soo socday laga soo shaqaynayey waayihii dambe wixii dhacay hadda dejiyeen oo xawligeenna aada ha usii dadejiyeen laakiin amniga in la degaameeyo amniga in dadku ay lahaadaan wax ay leeyihiin iyagu wax ay leeyihiin in uu noqdo waaye muhiimadda dhan oo hadda la sheegay oo laga hadlay waxaasina wax la isaga riyooday hadda dadku ku soo waxaysmeen ma aha qawaaniin iyo shuruuc dalkan uu leeyahay ayaa sidaa tilmaamayso muddaa war qaanuunkan sidee loo dhaqangeliyaa ilaan dowladdu qoraar hadday inta iska gaarto soo qaadato aanay lala dhaqangelin waayo ama la dhaqangelin karin qaanuunka in la dhaqangeliyu shaqeeyo wuxuu u baahan yahay wax badan oo isku xiran uu u baahan yahay dad leh dhaqaalo leh farsamo leh aqoon leh sharciyad leh wax badan uu u baahan yahay wixii in laysku soo duduwo oo laisku soo hagaajiyo waa laga yaabaa in ay wakhti dheer lagu qaadatay laakiin intaas unbaa lagu maqnaa maantana waa maalinteedii laysku soo hagaajiyo laysku soo duduwo ma aha sharci hadda iyo qawaaniin amni oo dowladdan ay la soo booday ma aha sharci iyo qawaaniin amni oo dalkan muddo dheer sannado badan ka hor uu lahaa waayo dhaqangelintiisii iyo sidii loo dabaqi lahaa ayaa laga hadlayaa madaxweyne xasan sheekh ayaa dhanka kala sheegay in dowladda ay dagaal kula jirto ururka al-shabaab oo xilligan sida uu qeexay ku dhex milmay mujtamaca dhexdiisa waxaana uu tilmaamay in arrintaasi loo baahan yahay in si wada jir ah looga qayb qaato si dib loogu soo celiyo karaamadii iyo dowladnimadii ay lahayd ummadda soomaaliyeed dagaalaan ku jirnaa dalkaanaad sidii dowladnimadiisi iyo dalnimadiisi karaamadiisa loo soo celilaan ku jirnaa masawirka weyn ee maxaanku idhahdaa soomaaliyada cusub inaan aragnaa muhiima cadowga aan la dagaalamaynahay cadowgii la yaqiinay oo meel deganaa oo xuduuda lahaa oo dhul laga qabsanaya lahaa maa cadow mujtamaceenna ku dhex jiro ku dhex milmay oo bulshada ku dhex jiro shabaab forontiu lahaa jiray dhulalow haysi jiray xuduudow lahaay meelihii markii loogu tegey oo inta badan laga waxeeyey inay dib mujtamaca ugu dhex dhalaalaan oo ugu dhex milmaan ayay keeneen mujtamaci ku dhex jiraan marka jidka waddadu dhinac ka taagaya waa ku eegaya dadkaa waddada taagan ee dhibaatada dhacday ama waxa waddadaas ka dhacay kii dhibaatada sameeyey ayaa shaatiga inta iska siibo shaatig hoos ugu jiro kusoo haro oo waddada dhinac kasoo istaagaya waa ku garab taagaya waana kii batanka riixay qaraxa markuu dhacay mujtamaci ku jiraa waa taagan yahay garabkaa ku taagan yahay maxaad maxamed halkan miyay uga qoran tahay waa shabaab waxaan haysta oo maanta dagaalka aan kula jirnaa cadowga dagaalka aan kula jirnaa noociisu waa kaa madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in qorshahan cusub ee amniga loogu wareejinayo maamulka gobolka banaadir uu si cad u tilmaamayo awoodda la siiyey maamulka gobolka banaadir waxaana uu xusay in qaybaha kala duwan ee ciidamadu ay la shaqayn doonaan si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah in la helo nabad lagu naaloodo waxaan rabnaa marka gobolka banaadir inuu door weyn oo awalba gobolka banaadir waa ku jiray amnigana qaybu ka ahaa laakiin doorka uu lahaay iyo doorarkii wixii baan kala caddayn doorkii baa la kala qeexay gobolka banaadir ayaa doorkiisa aada loo caddeeyey ciidamadii amniga sugaa waa ciidamada ciidamada booliiska soomaaliyeed waa ciidamadki booliiska soomaaliyeed ciidankii maxaan kula xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed kii nabad sugidda waa ciidankii nabad sugidda qaranka kii asluubta waa sidiisa afarta ciidan oo qaanuuniyan dalkaan leeyahay waa sidoodii lama baabi'in layskuma darin lama kala garin waxaa mujir mid walba ciidan walba sidiisa adeega iyo sida loo shaqaynayo iyo qaabka wada shaqaynta qaabka wada shaqaynta iyo qaybsiga waajibaadka iyo maxaanku raha awoodaha oo lagu dhaqangalayo lagu fulinayo maxaanku rahday sugidda amniga waayo waxa oo aada loo qeexay oo lasii kala caddeeyey oo la waxaynayo ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo gebagabadii munaasabadda saxaafadda la hadlay ayaa sheegay hadafka ku wajahan in maamulka gobolka banaadir gacanta loo geliyo ammaanka magaalada muqdisho ay tahay arrin fursad u ah shacabka soomaaliyeed ka maamul ahaanna ay si weyn u soo dhoweynayaan arrinkaas waxa waaye arrin fursad u ah shacabka gobolka banaadir oo mar labaad ay gacantiisa ku soo laabatay amnigii gobolka banaadir inay ayagu ay sugaan shacabka gobolka banaadir waxaan ugu baaqaynaa doorkooda muhiimka ah inay qaataan ciidamada booliiska ee heer gobolna waxaan ka codsanayna iyo nabad sugidaba inay shacabkooda u adeegaan una khidmeeyaan arrinkaas ayuu ahaa muhiimadiisu waana laga wada hadlay laakiin borsaskaas wuu socoyaa buule muusan dhammaanin ilaa askariga booliiska ah qorigiisa iyo magaciisa iyo looga soo wareejiyo maamulka gobolka banaadir maysan dhammaanin borsaskaas ayaa socda sidii lagu gaari lahaa kollowna waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo in la gaaro inta ka soo horaysana waxaan rabnaa hay-adihii amniga iyo gobolka banaadir say u wada shaqayn jireen shalaba inay u wada shaqeeyaan shalana waa wada shaqayn haddana waa wada shaqayn doonaa anigoo uga faa'iidaysanaya fursaddan waxaan rabaa markay wax dhacaan dadku waxay caadaysteen cid kastaba hadday leedahay maharad ganacsi iyo hadday leedahay hay-ad dowladeedba inay meeshay doonaan iska xirtaan meel la xiri kara ma jirto ilaa gobolka banaadir uu ka ogyahay laga bilaabo saacaddan degmooyinkan waxaan u sheegaynaa inay kormeer ku sameeyaan xaafadahooda ay ogaadaan meelaha ama la xiray ama ay hadda xiri mayso waa in laga joojiyaa ilaa fasax looga siiyo cidda wax xirayso ilaa fasax looga siiyo arrintaasna waa ka faa'iidaysanaynaa dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa maanta si rasmi ah usoo xiray kalfadhigii toddobaad ee golaha baarlamaanka waxaana uu sheegay in xildhibaanadu ay geli doonaan fasax muddo bil ah oo ku siman ilaa shanta bisha abriil inta ka horeysana ay xildhibaanadu aadi doonaan deegaanada ay ka soo jeedaan ee gobollada dalka si ay halkaasi howlo ku aadan dhinaca doorashooyinka soo socda uga soo qabtaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad nagala socotaan waa v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa maanta soomaaliya dib loogu celiyey ilaa iyo toddoba muwaadin oo soomaali ah oo dhammaystay xukun burcadbadeednimo oo ay ugu jireen xabsi ku yaala magaalada mombasa ee dalka kenya wariyaheena jamaal axmed cusmaan oo stuudiya igu heliya ayaa arrintan ka waraystay safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya jamaal maxamed xasan
waa mahadsan tahay dadkan dhalinyarada soomaaliyeed burcadbadeednimada lagu soo eediyey ee kenya ku xirnaa horta guud ahaan tiradooda boqol iyo dhowr weye toddoba ka mid ah ayaa hadda xabsiga laga soo daayay toddobadaas waa waxaan sameynay nairobi aanu keennay nairobi ayaa markaan halkaasaanu ugu fududaynay sidii documentiga ubaahnay waddankeedana ku noqdaan iyo waxyaalihii kale sida dhar iyo sahay kale iyo waxyaalaaan safaarad ahaan usoo diyaarinay waad la socotaa qof xabsi ku jira waddankiis ku noqonaya waxaay farxad iyo runtii maxkamadooda wejigooda iyo farxadaada fara badan oo ka muuqatay marka waan doorsanay nairobi la keenay nairobi ka baxeen waxay aadeen soomaaliya shaaka toddobada qof ma wada dirteen mise waa wada dirnay kulligood way baxeen soomaaliya aadeen maalin horena dhowr baa baxay inta kalena hadda waxaan isku dayaynaa sida ugu dhaqsaha badan saad la socotid bishii sagaalaad sanadka ayaan tagnay xabsiga wayna ku xiran yihiin markaa ooaan xafiiska ku cusbaa runtii meeshaan tagnay waxyaalaha aan ku bilowna waxay ahayd inaan basii dadkan xabsiga ku jira soomaalida burcabadnimo looga wadayo iyaguna ay leeyihin dadka lumistaadaan ahayn oona ka gardarnaayo badeedaan oo kalluumaysan ayaan soo qabtay balsidii arrintooda u geli lahayn waxaanu howlgelinay oo runtii isu raacnay meeshana taliyaha nabasugida taliyaha maxaa le ciidamada sugidta soomaaliya jamaal bashiir deggiisa kenya hay-adda u n o d c ee u n ku qaabilsan arrimaha jeelasha iyo wasiirka cadaaladda ee puntland dhammaantii soomaalidaan soo booqanay waxaan waxay noo sheegeen in sharcidarada lagu soo qabtay adaga gadarna kalluumaysan ay yihiin diyaarna yihiin in wadankooda lagu celiyo halkaas ayaan marka waxaan ka bilownay dadaal ah in aanu bal isku dayno wixii diyaar waa bixi kara xabsigooda soo dhawaaday inaan u fududaynso ku bixi lahaayeen intii kalena aan heshiis memorandum understanding ama heshiis m o u waxaa la yidhaahdo oo labada asluubta iyo taliyada iyo dheg degiisa kenya sida u kala seexan lahaayeen oo soomaalida halkan ku xiran kenya ku xiran loogu wareejin lahaa inay soomaaliya xabsigooda ku dhamaystaan sababta uu noola socday wasiirka cadaaladda puntland arrintaasi ahayd wuxuu waxaan rabnay in maadaama xabsiga xabsi weyn oo hay-adda garowga uu ku yaalo dowladda puntland ay arkaan mataqaana dadkan soomaalida ay u baahan yihiin lasoo celiyo wasiirka markaasaan ugu yeernay naga ogolaaday marka wadahadalkii iyo sidii heshiiskaa loo sameyn lahaa dadkan soomaalida lagu soo celinayo ayaan muddo wadnay draafkii agreementga waa haynaa insha allah haddaan leenahay fahalkale saxidiis iyo dhamaystirkiisa marka ma waxaa jiro qolooyin kale oo usoo dhow waktigii ay xirnaayeen oo la doonayo in ay sidoo kale iyaguna dib wadanka loogu celiyo mise waxaa jiro qorshooyin aad doonaysaan in dhammaan maxaabiista soomaaliyeed ee wakhtiga ku qaadanaya xabsiyada halkaasi ee mombasa ama kenya meelo kale ka mid ah inaad wadanka aad ku celisaan sida xabsiga aad sheegtay in garowe laga dhisay oo kale runtii horta tan waan wadnaa oo ilaa sebtembar waan wadnay tan ah dhammaantood in la wada celiyo oo processka weli wadna waa wadnaa processka waxaa noo fududeynaya dhawaan ayaa madaxweynaha waddankan president uhuru kenyatta uu saxeexay policy la yidhahdo detainee transfer to health policy taasoo ah in dadka halka ku xiran ama dad kaleo dibadda ku xiran sidii la mataqaana loogu wareejin lahaa waddankoodii ama wadamada loogu celin lahaa marka maadaama hadda sharciyan dowladdan ogoshahay in dad halkan ku xiran waddankooda lagu celin karo ayaan naga taa ka faa'idaysanaynaa ayaan waxaan rabnaa inaan dhammaan wixii aan celin karno oo dhan aan celino wixii intaan hawsha ku jirno waqtigooda soo dhawaadana sidiiba loo sii dayn lahaa waan uga ugu fudan lahay waddankooda ku noqdaanna aanu ka shaqayno si ay u noqdaan waxay u baahan yihiin in lasoo clearance loosoo sameeyo lasoo clear gareeyo meesha documentigii ay ku safri lahayn loo diyaariyo dhowr process oo kala duwan wey marka waan dhammaan waan soo marsiinay ilaa ay nairobi ka yimaadeen oo ay waddankoodii aan diyaarad u saarnay ku noqdeen soomaaliya marka hawl yar maaha laakiin waa hawl runtii u baahan shaqo u baahan in laga shaqeeyo waxaasaan hadda runtii aan beryahan mashquulsanayn waan dhamaystiri doonaa haddii alla waa tahay ugu dambeyn sacadu safir waxaan jeclay inaan ku weydiiyo toddobada qof aad dirteen ee xabsiga hadda laga soo saaray oo soomaaliyana saaka aad u dirteen ma wakhtigoodii ay xabsiga ku qaadanayeen baa dhammaaday oo hadda soomaaliya markay tagaan waxay noqon doonaan kuwa xora mise waa sida kuwa aad sheegaysaan in loo wareejiyo xabsiga ku yaala soomaaliya gaar ahaan garowe maya kuwan waa waa xor weye xabsigooda way dhamaysteen waa lasii daayey soomaaliya markii tagaanna macnaha waxa weye xabsi dambe waxay tarkayaan ma jiro iyagana waa kudhiirigelina runtii inay noloshooda dib u dhisaan inay mataqaana shaqooyin fiican ay raadsadaan oo ka shaqayn karaan inay mataqaana faamiliyadooda dib ugu noqdaan laakiin dad xabsi dambe ku noqonaya oo soomaaliya lagu xiraya ama sii dhamaysanaya maaha way dhamaysteen waana xor waana waana la fasaxay
kaasi waxa uu ahaa jamaal safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya oo u warramayey jamaal axmed cusmaan halka aad nagala socotaan weliba idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya iyo qof kale oo rayid ah ayaa maanta ku dhintay qaraxyo xiriir oo ka dhacay degmada baardheer ee gobolka gadow warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a magaalada kismaayo khadar maxamuud xareed
qaraxyadan oo ahaa miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa maanta barqadii waxa ay ka dhaceen bartamaha degmada baardheere ee gobolka gedo bartilmaameedka qaraxyadan ayaa la sheegay inuu ahaa gaadiidka biyaha u dhaamiya ciidamada ethoobiya ee amisom kuwaasoo xilligii qaraxyada ay dhacayeen marayay bartamaha magaalada baardheere goobjoogayaal ku sugan degmada baardheere ayaa v o a u sheegay in ilaa shan qarax oo isxigxigtay ay ka dhacday magaalada baardheere maanta barqadi waxaana ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey ka dhashay qaraxyadaasi dhimashada laba qof oo uu mid yahay askari ethoobiyaana iyo sidoo kale dhaawaca saddex qof oo kale sidaasna waxaa v o a u sheegay sargaal ka tirsan maamulka degmada baardheere mas-uuliyiinta maamulka baardheere oo aannu la xidhiinnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan qaraxyada waxaana qaraxyadii maanta ka dhacay degmada baardheere ay saameyn ballaaran ku yeesheen ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii degmada baardheere kuwaasoo weli xidhan ciidamada ethoobiya ee amisom iyo kuwa maamulka baardheere ayaa weli howlgallo miina baarisa ka wada nawaaxiga goobihii ay qaraxyadu ka dhaceen degmada baardheere ee gobolka gedo oo ay gacankuhaynteeda la wareegeen ciidamada kenya iyo kuwa ethoobiya ee amisom oo ay weheliyaan kuwa soomaalida dhammaadkii bishii toddobaad ee sannadkii hore ayaa dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo miino dilal iyo falal kale kuwaasoo lala bartilmaameysaday mas-uuliyiinta maamulka degmada baardheere waxaana weli khalkhal ku jira ammaanka magaalada ciidamada kenya iyo kuwa ethoobiya ee amisom ayaa magaalada baardheere ka kala degan jihooyinka bari iyo dhanka galbeed ee magaalada halka ciidamada soomaaliduna ay ku kala sugan yihiin xarumaha dowliga ee degmada baardheere khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
aad buu mahadsan yahay wariyayga qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nala socodsiinayey bal maxaa noo xiga jamaalow
colada waxaa inoo xigaa ololihii diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya doorashada ka dhici doona dalka kenya ayaa waxa ay ka socdaan magaalada nairobi iyo magaalooyin kale oo ka tirsan kenya yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi ee dalka kenya
toddobaadkii saddexaad waxaa magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda isley ee deegaanka kamakuunji si habsamiya uga socda diiwaangelinta dadka halkaasi ku dhaqan oo u diyaargaroobaya doorashooyinka labada kun iyo toddobiyo tobanka waddanka kenya cismaan cadow ibraahim oo isagu ah mudanaha deegaanka maamul hoosaadka m c ega deegaanka waqooyiga xaafadda isley ama isley north oo v o edu ay la hadashay ayaa ugu horrayntii waxaanu wax ka weydiinay bal guud ahaan magaalada nairobi gaar ahaana kamakunji inta m c ega ama golaha deegaanku uu ka kooban yahay iyo qaabka ay u shaqeeyaan waxaanu yidhi siduu u dhisan yahay waa waxaan ka koobannahay siddeetan iyo shan wards intaasi maamul goboleedka nairobi siddeetan iyo shantaasi ward oo ka tirsan nairobi county assembly oo speaker leh iyo qaybta la yidhaahdo executive oo gabanaha u weyn yahay oo fulinta ah oo fulinta ah oo gabanaha u weyn yahay waa tahay marka eh, deegaanka north ayaad adugu eh, wakiil uga tahay ee dadka ku dhaqan xaafadda islii sidee xaafadda islii ay uga socotaa ee dadka iyagu markaasi xaqa u leh inay codeeyaan Aan- hadda diiwaangelintu si fiican bay u socotaa Ah, inkastoo shalay markii aan la hadlay qolada i e b c da oo dadka diiwaangelinayso in ay ka cabadeen ay ay leeyihiin ah, dhallinyaradii iyo dumarkii ayaan goosanaynin laakiin ragga si fiican ay u goosanayaan marka rag ah, d- dumarka iyo dhallinyarada waxaan hadda u baaqaynaa in ay meelahaasi ay tagaan ay soo goostaan maanta iyo berri waxay joogayaan meesha la yidhaahdo en, en, alhidaya mosque iyo ah, shariif center inta u dhexayso meelahaas ayaa laga helayaa labadan maalmood insha allah Ah, horta diiwaangelinta hadda la samaynayo waa dadkii ah, sanadihii hore oo doorashooyinka ay dhacaysay inaan isdiiwaangelinin ma hadda mid cusub oo hadda la samaynayo waxaa weeyaan dadka hadda ah, qaan gaaray oo ay dhiiga qaatay iyo dadkii hore ma- markii hore aan codaynin oon qaadanin intaasunba hadda diiwaangelintu ay u socotaa waxaanu arkaa hadda islihii in aan ah, taagidkayna inuu xumayn Eh, ugu dambayntii cismaanow maxaad u jeedinaysaa ee dadka ku dhagaysanaya ee iyagu qaar badani ay isdiiwaan geliyeen kuwana aanay aad u fahamsanayn nidaamka diiwaangelinta maadaama qorshaha ee waddanku uu ku dhisan yahay dadku sida ay uga qayb qaataan ee codbixinta Ah, qof kasta oo i d haysto waxaan ka codsanaynaa hadduu isdiiwaangelin inuu isdiiwaangeliyo hadduu isdiiwaangeliyena marka doorashada markii ay timaado in cod ah, yacni waxaa un lagu yeelan karaa in codbixintaasi ay dadka ay dhiibaan taasna in si fiican looga soo baxo si aan, ah, waddanka qaybteena aan u qaadano
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a midooda yurub ayaa lagu booriyey inay u kordhiso lacagaha ay siinayso dalka turkiga si ay wax uga qabtaan una joojiyaan muhaajiriinta ama qaxootiga yurub u soo gudbaya warbixinta waxaa inoo haya waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
midowda yurub ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu labanlaabo lacagtii u yabohay inuu ku taageero dalka turkiga si dalkaasi uu gargaar ugu fidiyo malaayiinta qaxootiga reer suuriya ee ku sugan turkiga gudihiisa hadalkan ayaa sabtida maanta laga soo xigtay guddoomiyaha dalka jarmalka u matala midowda yurub guether otinger midowda yurub ayaa jimcihii shalay shaaciyey qaybtii ugu horreysay ee lacag dhan saddex bilyan oo yuuro oo loogu talagalay in turkiga lagu caawiyo si dalkaasi uu ugu maareeyo qaxootiga reer suuriya ee labada milyan iyo badhka gaadhaya master otinger ayaa arrintan u sheegay wargeyska star spiegel ee ka soo baxa dalka jarmalka yurub waa inaanay dib u dhigin taageerada maaliyadeed ee dheeraadka ah ee turkiga la siinayo kadib sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka dhammaan kharashka adeegga uu turkigu siiyo qaxootiga kaas oo isugu jira dejinta iyo xanaanaynta ayaa noqon karta lix ilaa iyo toddoba bilyan oo yuuro sannadkii ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dalka austriya werner fayman ayaa isna soo jeediyey taageero maaliyadeed oo arrintaas lagu bixinayo dhibaatada muhaajiriinta waxaan u baahannahay xal midaysan oo yurub ka yimid marka waxaan soo jeedin lahaa sanduuq uu dal kasta oo midowda yurub ka tirsani uu lacag ku shubo si lamida sidii samata bixinta bangiyada lacagta waa in loo adeegsadaa kharashka ku baxaya dadka magangelya doonka ayuu yidhi madaxa golaha midowda yurub donald tusk ayaa jimcihii shalay wadahadal la yeeshay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan master task ayaa shir guddoomin doona shir madaxeed deg dega oo turkiga lala yeesho kaas oo maalinta isniinta soo socota dhici doona ujeeddada shirka ayaa ah xoojinta iskaashiga arrinta ku saabsan sidii loo joojin lahaa muhaajiriinta yurub u tallaabaya aad buu mahadsanya maxamed cabdi xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay jamal maxaa noo xiga dhegeystayaasha waxaan markaan usoo gudbinaynaa barnaamijka martida mikrofoonka oo xiliyadan oo kale dhegeystaan waxaana aa laba soo diyaariyaa wariyaha v o a ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london waxaana barnaamijka marti ku ah taliyaha ciidanka bilayska gobolka banaadir jenaraal cali xirsi barre oo loo yaqaana cali gaab marka ugu horreysa kusoo dhowow jenaraali barnaamijka waan ku dhowahay waanaad mahadsantihiin waxaan marka hore kaaga mahadcelinaya wakhtigaaga waxaana jecelahay inaan ku weydiiyo marka ugu horreysaba dabcan xilkan waad ku cusub tahay dhowaan ayaa lagu magacaabay muxuu yahay qorshihiina ku wajahan sidii guud ahaan amniga gobolka banaadir wax looga qaban lahaa bismi illaahi raxmaani iraxiim xilkaan waxaa la iimaaday towdii bishii oktoobar laba kun toban iyo shan haddeerna waxaa la marahayaa afartii bishii saddexaad laba kun toban iyo lix waa muddo dhowr bilood ah qorshaha amniga gobolka banaadir waa mid aan ku koobnayn madaxda boliiska gobolka banaadir waa mid saamayn ku leh gobolka banaadir waa mid saamayn ku leh taliska boliiska soomaaliyeed haddeerna gelaya wejiyo cusub qorshahayagu waxaan ka bilaabnay dexgalka bulshada iyo boliiska waxaan kulamo la samaynay degmooyinka gobolka banaadir oo aan kala shirnay gudoomiyeyaal iyo madax waaxeedyo madaxlaameedyo si xiriiri bulsho iyo boliis loo gaaro waxa ay socotay muddo afar iyo toban cishaa waxaan kusoo guraalibnay xaflad lagu qabtay qaybta guud oo degmooyinka ay ka soo qayb galeen boqol iyo toddobaatan qofood maamulka gobolka maamulka g o c c da ama ciidamada amisanka iyo soomaalida iyo isugu jira ee amniga ka shaqeeya arrintaas halkaas wixii laga faa'iidaystay ma ahaa iyo shacabka iyo boliiska la isu soo dhaweeyo hawshaas ayaan ku bilaabnay kalena gobolka waxaa ka socda waa gartay marka ma waxaad leedahay ama aad aaminsan tahay in tallaabadan aad qaadeen loogu talagalay inay isugu soo dhowaadaan ciidanka booliska iyo bulshada ku dhaqan gobolka banaadir waxay wax weyn ka tari kartaa sidii amniga loo xoojin lahaa aaminsan tahay ma way mira dhashayba haddeer xaafadaha toddoba iyo tobanka degmo waa degmada ka hada ay ugu dambaysay degma aanaa xiriir lahayn oonan habeenkii xog ka helin aan wada shaqayn inaga dhexayn oo aan fadhig noogu oolin ma jirto si wanaag qorsho la mahadiyeyna ayuu ahaa waa gartay arrinta ku saabsan dabcan in booliska gobolka banaadir xarumihiisii aanay dayac tirnayn qalab ku filan aanay haysan dhaqaale ay ku dhaqdhaqaaqaan aanu jirin wax ma laga qabtay arrimahaas ma la xalliye wallaahi arrintaasaa naga go-aan ayaa qaadanay booliska soomaaliyeed taliyaha u yahay taliyegaas maxamed sheekh xasan xaamud waxaan go-aansanay meenihii iyo taliya saldhigyada eberka ka ahaya inaan annaga isxilqaano oo aan lacag iska jarno sida taliyaha saldhigga xamar jajab oo kale askari ilaa jaran inta ka dhexaysa soddon doolar ayaa laga jaray laba boqol iyo dhowr kun oo lacaga ayaa helnay dad kale wayna kaalmeeyeen sida guddoonka gobolka banaadir oo kale daalka madiina ee booliska oo kale go-aan ayay naga tahay inaan dibudis ku samayno waxaa fiicnaan lahayd xamar waa taqaanaay caawo inaan xabad xabad kuu tuso saldhigyo badan ayaan iskaa u qabso oo dhisnaa ayaan ku dayactirnay saldhiga cabdicasiis ayaa ka mid a saldhiga kaaraan saldhiga howlowaan oo dhulka la simay oo aan hadda qaybtii hoose oo dhan ka dayactirnay hawshaasi sidii loogu talagalay ayay noo socotaa guud ahaanna ciidanka booliiska wuxuu ku tilaabsaday dardar cusub arrintaasna fakerkeeda uu iska lahaa taliyaha ciidanka booliiska iyo taliya xigeenadiisa ciidanka booliiska waxaa dib loogu hormarinayaa xagga waxbarashada haddeer sideed iyo tobankii saldhig ee booliisku waxay tababar ugu jiraan dugsi ama xero man action qolada miina baarista ay leedahay kuwa waa ka baxeen dadkii qaar af soomaaligii ka lumay iyo wixii ka dambeeyey af soomaaliga waxbaa lagu baraa xaaladda boliiska oo dhan ayaa hadda way u muuqataa xaalada hore u socota aniga laakiin waxaan ka jawaabi karaa qaybta guud ee booliska gobolka banaadir xaaladda hadda oo ku socdo aniga way ina fiican tahay waa gartay waandareensanahay isla xaaladda dabcan ciidanka bilayska gobolka banaadir haddaan usoo noqonno inkastoo mararka qaarkood ay guud ahaan waxyaabaha jira ay la wadaagaan guud ahaan booliska soomaaliyeed haddana bilaysku ma helaan xuquuq ku filan kuwa gobolka banaadir ku nool bilayska wax soomaaliya wax dhamaystiran waa yar yihiin ama ma jiraan waxaan ku jirnaa dadka ugu ugu sarsareeya ama dadka ugu roon ayaan ku jirnaa waxa dhimanina waa wax dalka ka dhiman wax boliiska gaar uga dhiman ma waayahay n wada shaqaynta marka la eego ee ka sokow ee, bulshada aad sheegtay inaad hadda la wadaagtaan meel fiicanna idiin marayso maxaa iyada laga qabtay een, wada shaqayn dhex marta een, ciidanka nabad sugidda ee gobolka banaadir iyo ciidamada bilayska ee isla gobolka waaweyna laga qabtay aniga maalintii lay magacaabayba waxaan la shiray saraakiishii wiita saaxiibaday ahaa muddadaas wixii ka dambeeyeyna hadda heer ayaan soo marsiinaynay maanta gaawata ayaan ku wada cunaynaa hal dariiq oo qurana waa ka wada shaqeynayna ewel wux colaad ma ahayne dhalinyaro yaryar oo shan iyo labaatankii sano ku dhalatay oo ama dhaqamadii ka eh, shan iyo labaatanka ah, ayaa ku jira ragga taasaa waxaa laga yaabaa baalkan qoriga cagkaaga la dhahana afka wuxuu geliyaa qab iyo mid badan ayuu ku qabtaa arrimahaas haddeer waan ka raysanay waana loo tilmaamay nin walba sharcida uu ku shaqaynaayo iyo goobta uu ka shaqaynaayo iyo cidda uu ka amar qaadanayo xaaladeeduna waxay maraysaa meel wanaagsan waayahay n waxyaabaha sida gaarka ah een magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolka banaadir muddooyinkan dambe ee ka dhacayay ee, waxaa ka mid ah qaraxyada iyo hoobiyeyaasha sidee ayaa marka arrimahaas wax looga qaban karaa een mase aaminsan tahay in ee, qaraxyadaas iyo hoobiyeyaashaas ay yihiin kuwa mar kastaba ay ku leeyihiin ururka al-shabaab qarax isaga meel kastaa ka yimaado waa arrin un dalka ku haysta ama ay iska leeyihiin ama ay caddaystaanba inay leeyihiin shabaab waa dhici kartaa xabad meel laga tuuray nin xanaaqsan oo macno kalena inuu tuuray ayada ruuxeeda wax aada loo hubo oo la caddayn kara ma aha arrintaas waxaan ku soconnaa waxaan ku soconnaa dariiqeedii waxaana ku dhex jirnaa eh, dhammaynteeda qaraxyada dhacaya waxaad la socotaa dalalka islaamka weliba dalalka carbeed iyo xataa kuwa kale ee reer yurub muddadan dambe waxaa soo baxay dad imaan kala ama sixun wax u fahmaya ama sixun diinta u tilmaamaya waa dhibaato ay geysanayaan wax soomaaliya u gaara ma aha kenya ka dhacan oo daris nala ah dalalka carabta oo dhan ayna ka dhacaya waa garta laakiin een qorshaha maydii ku jirtaa in arrimahaas aad wax ka qabataan maadaama ee, qaraxyada iyo hoobiyeyaashu ay noqdeen wax mararkan dambe aada ugu soo noqnoqonaya gobolka banaadir haddeer qaraxii ugu dambeeyey ee lix iyo labaatankii dhacay waxaa ku dhintay shan nin oo ciidan ah oo mid sarkaal yahay oo ciidan kaaniisa ah wiilashaasi waxay u dhinteen difaacii iyo hakintii iyo celintii cadowga baabuurka uu watay haddii aanay saas ahayn oo raggaasi aanay ku mintidi lahayn oo aanay u diidi lahayn inuu meesha uu doono inuu tago gaaruhuba maanta aad uu ka badnaan lahaa sidaa qabo naga isu duubni waxaan u go-aansanay inaan iyaga meel uga soo wada jeesano kana difaaca waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay barnaamijka nagala qayb gashay jenaraal cali gaab sidoo kale adigana waad maanta intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ku ahaa taliyaha ciidanka bilayska gobolka banaadir jenaraal cali xirsi barre oo loo yaqaana cali gaab anigoo ridwaan xaaji cabdulle ayaa idinla socodsiinaya inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelya
markaan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka cawiiska washington caashi ibraahim aadan ayaana la diyaara
waxaan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan sheekada gobaad toddobaadkii hore gabdhuhu waxay ku gacan sayreen guurka odayaasha ladan waxaana laga hayay oday daaweyn hareeraheenna boos ugama bannaana ee gayaankiis ha raadsado horaase loogu maahmaahay rugcadaagii soo rogaal celi talow odayaasha ladan maxay isku difaaceen gobaadeen abtay odaygaa muroo dhaco guxushaayamaanihi afartankii baan gaw idhi geedkaan qabsado beelaantii go'aysaa iminkaaban gaamuray guri aan ku wadaa geel aan ku qaadaa gogo baan haystaa badhin loo galaanahay waxaad sidoo kale maqli doontaan cusub mahdago cudurka
waa aweys sheekh nuur oo ah nin dhallinyaro ah oo hoteelada iyo goobaha lagu caweeyey ee magaalada muqdisho ka garaaca heesaha ay qaadaan fanaaniinta waaweyn ee soomaaliyeed waxaan sidoo kale idiin hayaa wariye soomaaliyeed oo markii u horreysay dhowaana soo gaaray dalkan maraykanka oo ka sheekaynaya waxyaabaha ka yaabiyey waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabo sheekada taxanaha ah ee gobaad toddobaadkii hore gabdhuhu waxa ay ku gacan sayreen guurka odayaasha ladan waxaana laga hayay hadal ay af buuxa ku yidhaahdeen oo ah oday da'weyn geestayada boos ugama bannaana ee gayaankiis ha raadsado hase yeeshee odayaasha xaggooda biyo waa laga kaban la'yahay weli ismaaciil xuseen farjar oo sheekada taxanaha ah soo diyaariyey soona jeedinayaan idinku duub
waa mar kale iyo silsiladdii gobaad toddobaadkan aan ka horraynay hal abuurka da'da yar siciid jaamac maxamuud oo ku nool dalka norway ayaa maanso uu soo diray wuxuu su'aale iska weydiiyey horta gobaad weynu haynaaye wiilkii ay isjeclaayeen ee silsiladda ay wada bilaabeen tolow xaalkiisu xaguu ku dambeeyey jiibsadan giraanta ah heelladan gamaamadan markaan soo gunaanaday gees kale ka furato daadkiina soo galay waa su'aalo gaabana ninkii gabayga furay meh caashaqii miyuu guray isagaan gol lagu ridin miyuu samir guddoonsaday hamigii ma gaarine himiladii ma gara maray gundhigeedu wuxuu yahay galaayuuska hadalkiiyo gunnaa kuwa aroortiya gabadha isa siisiya gaari baa ku doontiyo gobaad baa sugaysaa cabdi ow galgalashada falaaran go-ayn baa geesahaaga taalloo meeshu waa garciideed haddaad tiri gaf soo sheeg v o eeda soo geli gabagaba rogaal celingeed meel ka baxay oo guud ahaan bislaadoo gurashada diyaar u ah ninkii maalka geliyena gacaltooyo awgeed uu jacaylo golongolay ilma gobo kasoo tiri gal xareed la jiibsaday xariir lagu gamaamaday gaaf loo sameeyo galbiskiina uu dhacay dhallinyaradu goobta gabayada sabciinka galab ay ka tiriyeen bal inaa guracan tahay bakistaan usoo gurmo wax loo garaabaa howraaraha guud hadda gaaxda joogtaan uga sii gudbaaya halgandheer ma aad gudan halka guushu kaa taal gacallow ma aa garan googaada heellada boqontaa ka goyso heegada ma aadkayn iyana waa gafkugu maqan gobaad waxay ku soo tiri haba gola kafuushe garwadkeeda hanashada gardarrada ma hiifnaa xaqa mau gargaarnaa ragga guud ahaantii waa wadagayaane arrinkaygu waa game inta ii garaabtaay abaalaan go-ayn hela waxaa guud haldhaalay geyigeenna laga helo raggu yuusan gees marin waan gartay siciid malaha dee fariimo badan ayuu ku ganay hal abuurkaa jooga dalka bakistan haddaba haddii siciid uu su'aalo iska weydiiyey wiilkii gobaad ay wada sheekaysanayeen layla cali faarax oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa iyana waxay la talinaysaa gobaad iyada oo tusaalayaal badan usoo qaadanaysa inkastood ka guurtood goobtii aad ku dhalatiyo ka hayaantay geyigii inkastoo gayaankaa geesahaaga joogaan anigoo og gabadh yahay inuu calafku gaadh yahay kala geeya labadii toban gu-iyo dheeraad kalgacayl godlaayo oo caashaqa ka godob galo midaan kuu gudmaynoon garanayn waxaa tahay dabarkuugu giijiyo bal haddana garwaaqsoo dadaal baa ku geyn kara guushaad haybinaysay intaan meherka guudkiyo gundahaaga imanoo nimaan caashaq kuu gelin guri aada la degi layd adigoon gu weyneyn intaad gaabis noqon layd ama aad ka gudi layd goor mugdiyo habeenkii mar kaleeto geenyooy intaad gabadhaclayn layd xusuustii guyaal iyo intaad go-an lahayd xaal goor hore ku seego qooma ma ku gubi layd talo kaa guracantaa jeer dambey ku geysaa maantay kula gudboontayee fursadaha hagees marin kalgacaylka guunkii iyo weligii ma gudho oo qalbiguu ku gaaxdaa marba soo gudlanayee wacadkii ha garab marin waaye aada gorfayseen gundhigeeda maansada aan soo gabagabeeyay gabanada dhammaantood geesaha adduunyada gabayada ka soo diray samir iga guddoonsada geeraarka ugu sheeg toddobaadkii hore waxaa aad loogu fogaaday oo wax laga sheegay odayaasha ladan ee lacagta haysta kadib markii ay dhaheen googo'a lacageed ee aan haysanno ayaa gayaankayga noo goynaya haatanse sheekadu waxay maraysaa rugcadaagii soo rogaal celi maxamed axmed cali oo ku magac dheer abwaan cali goox oo u hadlaya dhinaca waayeelka ayaa wuxuu u jawaabaya dhinacyadii soo daandaansaday goobaad way tallowdo wataa inanta gudubto yuukabay gaadho la dhammaangalay tidhi aniga haykal baa guduntiyo garabsaar ku noo yaal yarkan jooga guriceel ibraahim waa gullaadeeyey ma garaarada iyo gabayga wax kuu dhimay arriyaan garaadkiiyo gugul kuba buuxsanin waagii gee la dhaqan jiray gudbe maalmahoodii tacliin baanu gaadnaa tacliin baanu gaadnaa dayaxaanu gaadhnaa ay gogashu noo taal gobaadeyn abtayn oday gaamuroo dhaco guxushaayamaan ihi afartankii baan gaw idhi geedkaan qabsado beelaantuu guaysa iminkaaban gaamuray guri aan ku wadaa geelaan ku qaadaa googoobaan haystaa ma dhin loo galaanahay mid kastiiba ha goohee mid kastiiba ha goohee gabay dhaabadiisii haddii aanan ku baas jirin haddii aanan ku baas jirin gobad waa hantiyayaa waana guursanayaa gacladayna way noqon waan gartay aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada maansadan ka qayb galay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in maansooyinkan oo faahfaahsan oo dhammaystiranna aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee bixi doona idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri haddii rabbi idmo haatanse waxaan dib idinku wareejinayaa caashe ibraahin aadan caashe cuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii cawayska washington
aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo silsiladaasi gobaadna la socodsiinayay welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a axmed cabdiraxmaan jaakad oo ka mid a wariyaashii warbaahinta hoon afriga ee magaalada muqdisho ayaa hadda ku sugan magaalada atlana ee gobolka georgia jaakad waxa uu caawa barnaamijkan caweyska washington la wadaagaya qacdii uu dalkan maraykanka yimid iyo wixii isaga ka yaabayay jaakad oo kusoo dhowow marka hore barnaamijka caweyska washington waxaadna iigu bilowdaa horta halka aad joogto waxaan joogaa gobolka georgia alana alana atlanta
a waa lay baray waa tahay waa lagu bar waxaa lagu yidhi alana u dheh ahay waa gartay jaakad waxaad iga warantaa muddo dheer dee nin soomaaliya oo soomaaliya muddo dheer soo joogaa tahay weriyaa tahay weriyaha intaas indhihiisa wax un bay qabtaan ma og tahay marka waddankaanaad timid atlanta georgiana waa lagaa tuuro oo gobolada ugu waaweyn dalkan maraykanka ka mid a si wanaagsan qacdii kuugu horreysa dalka maraykanka soo gashay maxaa indhahaaga ay soo qabteen horta aasha waa mahadsan tahay runtii mar kasta ood meel tagto aad ku cusub tahay wax kugu cusub ma wey ma weynaysid waa run marka iigu horreysa horta waxaan la kulmay anigoo sidaa laamiga u goyn raba marka horta airbortka markaan kasoo degay janis ma ana heli habeenay ahayd laakiin si kastaba halkan markaan imid laamiga anoo goyna waxaan arkay tareen ayaa waddada iga xiray marka waxaan sir bal intuu intuu gudbay bal iska sug ilaa in tareenku mid dhammaanaya maba ahane sidaan u sugayey u sugayey soddon daqiiqan taagnaa oo tareen aan sugaye malaa mid xa mid xamuul ah haya maanta oo dhan gararab gururub gararabtaa ku haya gar warheeda wuxu goormu dhammaanay turkiga tareen wuu joogaa laakiin kan oo kale ma ahayn intaa looma ekayn kani waa soddon daqiiqan sugaya meesha aan taagnaa malaha ilaa iyo soomaaliya dacalkiis hayste marka waxaan marka waxaan siri mar dhowr xabaa la isku sii xiro de hal tareen maba aha intaani haye marka waxyaalaha igu dhibka badan marka laakiin waxaa iga sii darnayd marka jidka aad goynaysoo kale ha batoonkan la riixayo haye wa markii igu horreysay mid baan mid baan wada socona marka sarra dhinkaan waddada goyn marka sura sugniya waad walantee meeshaan batoonkan ala riixaaye wala batoonku muxuu ahaa haddaan eega badhan baa meeshan ku yaala iyo qof xaggaa u sawiran oo jidka inaad goy kuu tilmaamay iyo waxba itustusay fara badan haye maxaa ku aragtay marka badhankii baad riixday maxaa kuu soo baxay badhankii ma reexay mise taagnow warhada aw badhankii maba shaqaynaya sig buu yidhi marka sig waa haddaan in doora taagnaawo qofkii wuxuu soo sawiray gacantii waxay soo sawirtay shan farood meesha ku sawiraa qof lugaynaya markaasu yidhi haddaan jaanis uhaysanaa inaan goyno haye marka waa soo soco marka iyaduna la yaabkay ahayd laakiin waxaasoo dhan waxba iga sii darnaa dadka buubuuran meeshaan jooga waa la yaaba anugu dad zaayid zaayid zaayid weligii ma arkin kuwaan oo kale sida u buuran caasho maxay taa dadkan maxay cuneen waa laga jeesan waayo sama kuwa aan laga jeesan karin bismillah hadda waaba maba ma soco karo hata qaarkood waxaa iga daranba baabuurka intuu kursiga dam kursigii uu baabuurka strt intuu fidsaday iyo asagoo jiifa baabuurkii wadaa intuu leegyahay kursigu qariyey a ila ileen meeshii steerinkii iyo kursigii inta udhexaysa isagaa buuxiyey qofkii isaga maba deeqaysay wuu seexday
laakiin laakiin wadankan wadankan warkiisaa kuu dhiman haye mar haddaad tiri dad waaweyninkooda aan la yaabay mar haddaad tiri ha nin aad u dhuuban inaad tahana waa ku ogaa kolley aniga si waa sidiis weli isma bedelin markaa is ilaali meelna baa ku darsantay meelna kuuma jirto inaad intaas la ekaatid waddankan
maya maya ma taa ma rabteenaye ma gobolkaana keliya mise gobolada dhama dal ka dhexaysa ma ogi dad fara badan de gurigii malaha guriga kuga xiga maba arkaysidba haye anagu magaalooyin waxaanu jooga een, dhirta iyo guryuhu guryuhu badan yihiin oo geedka halkaa midka halkaa laakiin halkan guryihii geedi geedihi baa badan waa gartay ha qofka hadduu dhinaca kale marmaba arkaysidba marka waa la yaab waxaa kaloo igu darnaydba ha waxay ahayd highway toddoba jida oo sii socod iyo soo socda toddoba iyo toddoba afar iyo toban halkaana ku arka waa gartay weyninka wax bismillaahi ra- meel walba de waxbaa lagu dhajiya halkan lagama goyn karo halkan laga goy halka waa bunta halkaas ku mara xaggaa mara jiirada ka dego ya waxaasoo dhan tii igu darnayd baan kuu sheegaya hadda haye cashay waxaan la yaabay waxaa laygu yiri een, mid baa la yidhi war tigid baa la siinayaa kaa tigid haye markaasaan markaasaan waxaan idhi talow ma abaalmarin baa mise gordha buu dhoofiyaa bay soo gashay haye
midkii la joogaan weydiin waxaa rabaa "Wax tigta markaasuu yiri jidku si gooy si qalada u gooyo ganaaxaa la siinaya war la
ganaaxa loo dhiibay war ya alla yaqaan ya allahayo sidii rabaan baa ka dhacday marka jaakada waxaan ina kuugu kordhin lahaa mhm tikidkaas weliba haddaad qalad u goyso oo adoo qalad u goynaya waddadii ay dhibaato ku soo gaarto adoo weliba dhibanahii ah ayaa haddana tikidka Mhm.
lagu dhiibaya marka meelaha aad goynaysa sida gaar ahaan waddooyinka halista ay ka jirto oo kale badhankaas Mhm.
badhankaas lagu tusay ha isku ilaawin marna ma markaan dhintaa tigid la siinaya mise marka anoo nool labadaba haddaaba- haddaa- haddaabaad Taas qaldan waa ka tahay dar- ya taas waa siyaade haddaabaad qaldan tahay marka aad isku ilaali casho waxyaala badan lala yaabo waa la arkaya laakiin mashaakil male waa laga gudbiya waan isleeyahay aad iyo aad aad iyo aad mar kalean iswaraysan doonaa axmed jaakid aad baad mahadsan tahay waa mudan taas
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku maqashinayaa aweys sheekh nuur oo ah fanaan da'yar kabanka garaaca aweys waxa uu ka cayaaraa hoteelada iyo meelaha loo damaashaado ee magaalada muqdisho waxaana uu qaadaa heese ay badankood iska leeyihiin fanaaniinta soomaaliyeed ee waaweyn aweys waxa uu ku caan yahay in dadka ay ka dalbadaan heesta ay jecel yihiin isagana uu markaa u qaado toddobaadkii hore ayaad barnaamijkan ku maqasheen aweys waxaanan caawa idiin hayaa isagaoo qaadaya heesaha kale ee ay dadka ka codsadaan wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle okey oo muqdisho ku waraystay aan idinku wareejiyo waxarba fanaaniin badan baad qaadaa dadkuna dee way way way jidboodeen qaarkoodba heestan maxamed suleymaan tubiic allah u naxariistee boqorkii codka heeso badan buu lahaa laakiin dhowr hees baa halkan saaran ood aad u qaadda adigu dadkuna kuu yaqaanaan tee baa soo qaban lahayd
cusub maadagu cudurka hayaa cablawaad maqashay cantar baa lahayaw cimrigiiba jacayl waaqibxameya wow wax baa ka dhacay maxamed suleymaan tubeec iyo heestaa aweysba codkiisa uu ku sii larayay kabankana uu garaacayay aan wada dhegaysan
عبلوان مقشين عن سربالها عن شديد وجعيل وعواقب
shacabka codo dalabaadkooda waaye shacabka dalabaadkooda waaye haddii caawa layga dalbaano aqooneyst inaan raadiyo ee aan soo xafido aan isku taxlujiyo heesahan waad xafidaa intooda badan waad raadisaa Mhm, mhm, mhm. saas wey marka intee bay kugu qaadataa walaa adiga usbuucii inaan soo xafido hees walibo layga dalbo aan jeclahay markaa usbuuci soo xafido usbuucii dambe si shacabka aan ugu qanciyo heesta iyadoo diyaara aweyska washington baad naga dhegaysanaysaan waxaana marti ku ah ee, aweys sheekh nuuro fanaan daayar oo muqdisho ku sugan welibana de kabanista ah Ee, kabankan iyo iyo fanku ma kala foga mar walba heesaha sida gaarka isoo jiita waxaa ka mid ahayd heestii beledweyn xasan aadan baan kusoo laabanaynaa mar kale heestan beledweyn dadku aad bay kaaga dalbanayeen intaan arkaya Ma- ma adiguma si gaaraad heestan u jecesha walaahi heesta waa hees een, cajiiba markii hore een, qaabkii loo sameeyey iyo qiimaha ay leedahay iyo abwaankii een, ay ku dhalisay een, heestaasi markii ay ku dhalisay abwaankii inuu heestaas sameeyo sida aniga hadda maqalka aan ku qabo een, intaan xasan aadan heesta loo dhiibin abwaankii ee, qisadii uu- waa ka sheekeeyey sida lay sheegay heestaasna waa hees aad aada loo jeclayahay waxaa fiday shacabkii mar walba haddii ay dalbaayaan ay ku leeyihin heesta beledweynaan rabaa qof waliba heestuu yaqaano uu ku leeyahay halay qaado hees cusub caawa hadda haddii aan qaado xataa ma yaqaanaan dadka laakiin waxay yaqaanaan heesihii ay hore u maqli jireen Beledweyne heestan hees- waxaa la yidhahdaa xasan ee, ee, beledweyn marka laga hadlayo de mulaxamiistihii saare iyo la kulmay iyo waa heesaha ugu adag bay ka mid ahayd ee, dhanka in- in la- in- in in laga daba qaado fanaanka marka adigu ma- ma keenta bay kula taa qaabkay ahayd
wallaahi kolley un fanaanka qaaday iyo codkiisu een, khayr allah siiye horta waa een, fanaan een, aad qiimo u lah ee, weyn annaga hadda ma gaarno laakiin un qofki un erey ahaan iyo qaabki inay iska dhegeystaana aan aan aan aan aan u qaadnaa maaya Ee, intaan dhegeystayaasha u ciyaarin maxaad naga maqashin karaysaa halbej
wajaylo oo dhariinu dilay been baanu haystee wajaylo ogaan ladayno cidii baanan karino dhirka iyo wadnahayo ogga gataliyo inuga bircashaaqu been baanu haystee oygu uu butaaco beeraha waraabsho banjiijo dhirka ubaaxu jiijo badabkiiyo gallaydii laga tuuray baalko caanabkii bislaado kuladiyo ciyaara laguwa bariisto deruu ku joogaan subarisamaadkii beelada weyne maan tegin
ay aways markaad kusoo xirtay beledweyn maxay ahayd markii Beledweyne.
allahayow Mm.
Mhm.
beledweyne lahayo ka dhig beerta raaxada beeralulaala
heesta baan u ciyaaraynaa dhegaystayaasha heestii xasan aadan samatar fanaankii weynaa heestii bilad weyn heesta waxaad moodaa de si gaara madaxa oola ruuxaysay way ka duwaneed qaabka kaban garaacista heestan dadku sidee bay u dhegaystaan wallaahi dadka boqolkiiba sagaashan aaday u jecel yihiin heestaas qiimo weynay ugu fadhidaa weliba soomaalida Eh, fanka jecel haddii aan iraahdo
codkaas macaan ee fanaanka xasan aadan samatar ayaan dhegaystayaal idinku dhaafayaa inta aan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
heesaasi beledweyn waxay gunaandu ahayd barnaamijka cawiiska washington caasho ibraahim aadan ayaana idinla socodsiinaysay idaacaddeenna barnaamijkaas ayaa uu u dambeeyey aniga oo jamaal axmed cismaana iyo maxamed colaad xasan ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya idaacadda guud ahaan caawa tan iyo britole lixda waxaan iskaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.